meelaha abaarihi saaka u dhacay waxaa ku geeriyooday gudoomihii hore ee maaliyadda iyo hal qof laba qof aa ku geeriyootay saddex qofna way ugu dhaawacmeen marka hore haddaan hore u galay faahfaahintii gudoomiyaha degmada gaariga oo qarax ku xirnaa ayuu saarnaa alxamdulilah si waa ka badbaaday laba qof kale oo la saarneed uu ka mid yahay gudoomihii hore ee maaliyadda iyo mid kale saddex askari staff oo gaariga odmadax saarnaanayena way dhaawac gaari marka saasay u dhaceen marka wax dhibaato kale ma jiraan waxaan iska beenbadin social media ani xataa waxaa laleeyahay gudoomiyihii ku-xigeenkii amnigii siyaasadda waxaana gudoomiye ku-xigeenkii gowad ayaa ku dhintay ayaa laleeyahay aniga aan kula hadlaya da waa nabad qabaa gudoomiyaha ayagaa suu qalday gudoomiye ku-xigeenkii hore maalidu ah ana waa caafimaad qabaa alxamdulilah waxaa ku dhintay gudoomiyihii hore ee maaliyadda iyo qof hal qof kale sida askari kale ay ku dhawaameen gudoomiyaha naftigiisa taajugta waxbaa garaa asi aad buu labay yahay aad uu sicaayahay cumar waa nabad qabnaada alxamdulilah dowladda xaalkeeda aad ugu degan yahay maasha allah boqolkiiba waa la dhihi karaa waa dareemi kartaa waxyaabaha nabadiidka waa waxba ay soo tuura laakiinse waa shaqaan ka helnaa insha allah waana ku daba taaganahay maalinii habeen waa daba taaganahay insha allah wallaahi waan isgarabsanaa ciidanka sida walaaleen oo kale amso iyo ciidanka koonfur galbeed wallaahi shaqo fiican baan ka haynaa waanu ku daba taagana maalin ooma seexinayn waana insha allah waan soo afjarayn haddii ilaaha